bismillah awalan waa idin salaamayaa shaqaalaha raadiyow danan waxaa idin leeyahay marka ugu horeyso ilaahay ha idinkula garab galo adeega aada u haysaan bulshada soomaaliyeed iyo waxyaabaa maxaa la yihahdaa muxuu ahaay aada umada u gudbanaysaanba ilaahay ha idin waafajiyo wixii xaq ah waan dhugahay marka ugu horeyso run ahaantii sida aada dareemeysaanba gobol shabeella hoose waxaa kusoo noqnoqonaayo waxyaaba badan oo maxaa la yidhaahdaa gobolka dhibaato ku ah annagana waxaan dooneynaa mar waliba dhibaatadaasayto in laska baxo gobolkaas dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed ayaan maaragtay maxaa la yidhaahdaa arrimahaas oo dhanne ayaga ayaa ku wada saan hadda aan maaragtay dareemeyn ama ay nala tahay waxaa soo noqnoqonayo mar waliba dagaalo sokeeye iyo maxaa la yidhaahdaa kuwo kale oo maxaa la yidhaahdaa lagu baacsanayo maaragtay shabaab lagula dagaalamaayo marka wax allaala koleyba wixii dhaco oo ummadaasayto dhibaatadeeda ahn waxaa xaq nou ah inaan sheegno wixii jira oo run ah oo dhibaato ah oo ka jira gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada marka iyo soonaheeda
waayahay arrimahan mudday soo jiraan marka mar waliba waxaa soo celceliya ee keena maxay kula tahay miyaana xal laga gaari karin oo dowladda soomaaliya iyo aana xal ka gaari karin arrimahan sidee bay wax yihiin wallaahi faaraxow dowladda soomaaliya muddo badan aan u sheegeynay waxaad moodaa inay indhaha ka laabanayso ama maaragtay dhibaatada ay iyadu naftarkeedu qeyb ka tahay oo ay gadaal ka soo riixaysa sida hadda maalmahaaba jirta oad arkaysid gobolka shabeella hoose magaalo madaxdii marka waxaa ka jira baraka dhibaato badan oo xoog leh kufsi dhac umadii waa la dhibaataynayaa qaarna dhiigooda waxaa lagu banaysanayaa shabaabnimo qaarna maxaa la yidhaahdaa hantadooda waa la banaysanayaa qaarna maxaa la yidhahdaa muxuu ahaay gebdihii joogay gobolkaas ama degmadaasayto jirkooda ayaa la banaysanayaa marka ayaga markaasayto loo marmaraayo mar waliba lagu aan maaragtay lagu marmarsanaayo shabaab ayay maaragtay muxuu ahaay iyo waxyaaba lamid ah nimahow baaraxow gobolkaasayto ama degmadaas marko shabaab ma joogtee waxaa jooga dadka kalluumeysta ummadda soomaaliyeed ee meesha joogta weli waxaad moodaa waxyaabihii soomaaliya ay soo martay shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafay cadaab cadaabtii lagu soo jiro cadaab kamid ah ayaa weli ku dambeysa magaalada marka marka ilaahay waxaan leenahay ilaahay haka dulqaado waxaasoo dhan kollenba dowlada ayaa ka jira dalku mas-uulka ah maalinta qiyaamaha in ayagaa lagala xisaabtami doonaa adduunyadan ayagaa wax laga weydi doonaa baaba
waayahay marka maxaad aan u jeedin lahayd madaxda sare ee soomaaliya oo haddii ahaan lahaayeen dhinaca hay-adaha amniga noocyadooda kala duwan si dhibaatooyinka bulshadaas ku nool shabeellaha hoose ee dhibaatada haysataa ee dhibaatadu ay uga baxaan
faaraxow horto dowlad maanta wax loo tilmaamaayo oo laleeyahay sidaasi sidaasi sidaasa wax loogu gudbahayaa laleeyahay meesha ma joogto dalka ajnabi kama ahin dowladdu dowladdu waa dowlad soomaaliya dadku waa dad soomaaliya dadku dhibaatada dadku geysanayo waa soomaaliya dadku la dhibaataynaayeen waa dad soomaaliya ah labadoodaba waxaa mas-uulka ah dowladaha ayaa mas-uulka ah tan yar iyo tan weynba mid midoo labadoodaba maanta baaba ma u baahana talooyin in laga bixiyo waxay u baahan tahay in wax laga qabto nimanka dadka dulmaayo oo muslimka dhiiggiisa banaysanaayo waa wax la yaqaan oo la tirikoobi karee waa waxay dowladuhu ay yaqaanin oo ay ogsoon yihiin waaye waa wax ay ayagu naf ahaantooda soo dursadeen uu adeegahayo waaye ummadda inay ka qabtaan ayaga ayaa laga rabaa ma ahin mid loo sheegayo ama mid loo tilmaamayo ama mid loo ifinaayo midna ma ahin gobolka shabeellaha hoose kaasaan degmada marka dad baa dega dadkii deganaay waa la barakiciyey waa la dhibaateeyey waa la dilay wixii noolne haddee maaragtay maxaa la yidhahdaa siday ku nool yihiin ilaahay baa og oo muxuu ahay gaaladii bay megan ugu jiraan soomaalidii bay ka cararaayeen gaaladii bay u megan gelaayaan marka dhibaatadaas intaas la-eg uma in tilmaan laga bixiyo ama in dawlad loo sheego uma baahnee wax dhibaataynaayo ummadda laaynaayo ummadda kursanaayo ummadda dhacaayo dawladdu inay ka qabato ayada ayaa laga rabaa mid hor hadda laisku sheegayana ma ahayn sheegid wixii aan horey baan isku sheegnay muddo laba sano saddex sano ka tala bixinayni wax dheg jarab u siina ma hayno cid gaare ayaa ka kalluumaysato shaksiyaad gaare ayaa ka kalluumaysta magaalada markaa insha allah bal ayagana kolle wakti bay iska dhahaa doonaan haddii laa yidhahdo waktigooda bay gaari doonaan waayahay a maamulka koonfur galbeed oo shabeellaha hoose maamul ahaan ayaga een, hoos taga ayana kaalin noocee bay ku yeelan karaan een, xalinta dhibaatooyinkaas maxaa looga baahan yahay tallaabaa adeerow eh, faaraxow inay wax ka huriyaan ma ogiye wax ay meesha meeshaas kaxan ay ka eh, khilaafaad oo ay maaragtay eh, ay maaragtay ka keeni ay ka baabi'i karaan ama heshiis ay ka keeni karaan midnaba ma jirto waxaan dareemaynaa eh, mar waliba dhibaatada ka jirta ama yacni maaragtay maalin walbood eh, farahan dhiig lagula jiro inayba iyagu naf ahaantooda lugku leeyihiin baan dareemaynaa insha allahu tacaala maalin maalmaha kamid eh, ma- maxkamadda eh, yani laiskor maragti lahor imaan doonaa maalmahaasana wixii cadeyn aan haynin bixi doonaa Eh, dad yani maxaa la yidhahdaa usoo tafaxiitay eh, inay ummadda dhibaateeyaan ayagoo sheeganayo magac dawlad ayagoo sheeganayo yani magac mas-uuliyad ama teetal dawladeed sheeganayo haddana inay ummadooda dhibaateeyaan usoo diyaargareewa usoo diyaargaroobay insha allah baaba maalin maalmaha kamid eh maxkamadda ayaa la iskala tegi doonaa maalintaasaan maaragta muxuu ahay kolleybu eh, ciqaabteeda iyo waajibaadkeeda iyo xukunkeeda imaan doonaa Eh, koonfur galbeed baaba wax ay ka geli karta haba yaraatee oo i muuqata midna ma laha wax ka weyn baa meeshaas yaalo oo dawladda dawladda sooma dawladdii federaalkan ay intaa ka fiirsanayso ay ujeedo